bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taariikhdan ay ku beegantaha afarta bisha labay tobnaad ee disembar sannada laba kun iyo sideed iyo tobanka qodobada saaka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u idin hayana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ugu baaqay xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya inay dedejiyaan hindi sharciyeed ka dhisma hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga dowladda federaalka soomaaliya iyo danjiraha dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka dhinaca diblomaasiyadda u dhexeeya dalalka soomaaliya ee talyaaniga taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalku ay isku diyaarinayaan sidii dhibaatada kooxda al-shabaab ay uga dulqaadi lahaayeen bulshada soomaaliyeed akhbaaraadka caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid a banaanbaxyo looga dalbanaya dowladda itoobiya in la joojiyo rabshadaha ka dhacay gobolka oromada ee dalkaasi itoobiya ayaa ka dhacay qeybo ka mid a gobolada dalkaasi ku yaala oromada ay degto
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasani dhegaystayaal waa qodobadii warkayaga raadiyo muqdisho ugu door korona u diyaar garooba isagii dhan oo koldhow idin ambaqaado aniga xaale cabdulqaadir cali insha allah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa baaq u diray xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ku aadan in la dedejiyo hindi sharciyeed ka dhismaa hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed wariyahayaga maa'ido muxudiin dhiblaawe ayaa warkan inoo faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay maalinta caalamiga ah ee naafada adduunka ayaa sheegay in dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay xoogga saarayso adeegyada dadka naafada ah madaxweyne farmaajo ayaa xusay mas-uuliyadda gaarka ah iyo midda wadareed ee ku aadan dadka naafada ah sidii ay u heli lahaayeen adeegyada aasaasiga u ah iyo xuquuqda dhammaystiran madaxweynaha ayaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ugu baaqay inay dedejiyaan islamarkaana ay ansixiyaan sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka taasi oo asaas u ah midaynta iyo dardargelinta dadaalada iyo qorshaha lagu kaabayo nolosha dadkeena naafada ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa tilmaamay in falalka arxandarada ah ee argagixisada al-shabaab ay ku tilmaameysadeen shacabkeena soomaaliyeed ay kordhisay tirada dadka naafada ah isagoona sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliya gacanna ay kula dagaalamayaan cadowga gacanna ay ku dhisayaan dalkeenna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ugu dambeyn ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay iscaawiyaan si gaar ahna loo garab istaago dadka naafada ah
aad baad umahadsantahay maido wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya iyo danjiraha dowladda talyaaniga ee soomaaliya ayaa kulan ay wada qaateen waxaay ka wada hadleen xoojinta cilaaqaadka dhinac diblomaasiyadda ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo talyaaniga dowladda talyaaniga ayaana ka mid ah wadamada taageera soomaaliya axmed cumar muuye ayaa warkan inoo faahfaahinaya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane cabduqaadir axmed kheyr cabdi ayaa waxa uu ku qaabilay xafiiskiisa mudane carlo safiirka talyaaniga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen diblomaasiyiin sare oo ka tirsan wasaaradda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ayaa muujiyey sida uu ugu riyaaqsan yahay xiriirka taariikhiga ee u dhexeeya soomaaliya iyo talyaaniga isagoo carabka ku adkeeyey qotodheeridda xiriirka istaraatiijiyadeed waxaana uu carabaabay rajada uu ka qabo in la horumariyo iskaashiga labada dhinac si loogu adeego danwadaagta labada dal iyo waxyaabaha ka qayb qaadan kara horumarka iyo weliba barwaaqada ah labada shacab dhinaca kale safiirka dalka talyaaniga master carlo ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu doonayo in uu dib u soo celiyo iskaashiga qotada dheer ee ka dhexan jiray soomaaliya si loo xoojiyo waxwadaaga heer kasta leh isagoo tilmaamay in rooma ay joogteen doonto isku duwidda heerka sare ee muqdisho si loo ballaariyo iskaashi wax ku ool ah oo ka dhasha mas-uuliyadda qaran oo ka guulkeenidda rajooyinka muwaadiniinta
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye gaas daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa sheegay in ciidanka xooggu ay isku diyaarinayaan sidii maleeshiyaadka al-shabaab dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ay ugu dulqaadi lahaayeen bulshada saraa'iigaas daahir aadan cilmin dhaqarsho taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadalkan jeediyey xilli uu la hadlayay ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo soo xiray tababar ku aadan sidii markaasi u gudan lahaayeen waajibaadkooda qaran ee horyaala oo la xiriira qaadista guluf ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab oo ku dhumaalaysanay qeybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya joogto waxaad aragteen oo tv-yada ku aragteen maanta ciidamo la dhaarinayo oo diyaar u diyaar garoobay inay inay u gudbaan miisaal bay ka yihiin meelo badanna waa orshineen meelo badanna tv-yadu ma tegin ma soo arkin laakiin xero badan xerooyin badan bay ka soo baxeen tababarada noocaasi waxaan u sheegaynaa nimanka maxaan ku rahdaa nabadiidka ah inay dareemaan dhibaatada mar dhow kusoo socota ay kusoo socota mar dhow inay dareemaan waxaad arkaysaan insu ugu diyaar yihiin askarta ciidanka xoog dalka soomaaliyed ka tirsan ee shalabo u timid dhibaatada raba inay ka dulqaadeen ummadda soomaaliyeed oo ku dhaaranaya t mataqaan dhaartii ciidanka xoog dalka soomaaliyed uu weligiisba mari jiray ee caanka uu ku ahaa ee la sameeyey kun iyo sagaaliyo lixdankii maalintii la abuuray xoog dalka soomaaliyed baa dhaartaas la qoray ilaa sidii bay u tahay waalid u tahay wax iska bedelay ma leh maxaa yeele waxaan daafacnaa sharafta iyo qarnimada ummadda soomaaliyeed iyaduna isma bedesho sidaa darteed waxaan rabaa inaan guwaabiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oon saas ku guwaabiyo iyagoo tusahaya geesinimadii sharaftii iyo qiymihii lagu yaqiinay muujiya una huraya naftooda islamarkaasna u turhaya shacbiga soomaaliyeed meelaha qaarkood ee magaalooyinka iyo markii loo tago iyo meelaha lagu dagaalamayo maxaa yeele magaalada dagaalku oo ka badan yahay caadi maaha nin soomaaliya caadiyaha jooga iyo nin soomaaliya oo dhiblow ah labaduba way joogaan marka inaad kala garataan aada baa loogu baahan yahay aada iyo aad baa loogu baahan yahay waxaan kula dardaarmaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka soo wata inay aada iyo aada uga feejignoodaan khalad noocaasi inuusan marnaba dhicin oo laga taxadaro in khaladkaasi dhicin annaga waxaan diyaarinahay sharafta ummadda soomaaliyeed markii aan u dhimanaynay dhibaato uma geysan karno waa inaa markasta iska celinaa khalad noocaasi inuusan laga dhicin waxaa intaas ii weheliya
hadalka ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa imanaya iyadoo qeybo ka mid a gobolada dalku ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka masar kula kulmay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista waddankaasi masar mudane cabdulaahi goodax barre wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta hidaai tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ee magaalada qaahira ee dalka masar kula kulmay wasiirka tacliinta iyo cilmi baarista waddanka masar doctor khaalid abel khafer waxaana mas-uuliyiintan ay ka wada hadleen arrimo ay ka midkiin iskaashiga labada dhinac labada mas-uul waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga waxbarashada ee ka dhexeeya labada dal soomaaliya ee masar iyadoo wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista masar uu ballan qaadin ardada soomaaliyeed ee deeqda waxbarashada ka hesha waddanka masar uu fududeyn doono dalkugalka sida uu sheegay wasiir cabdulaahi goodax bare wasiirka ayaa yidhi waxaan kulan la yeeshay kulan kulmay magaalada qaaxira ee dalka masar wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista waddanka masar waxaanu ka wada hadalnay sidii loo sii xoojin laha xiriirka waxbarasho ee ka dhexeeya labada dal waxaan sidoo kale isla qaadanay in muhiim ay tahay in heshiis is-afgarad ah aan wada saxiixanno si uu mirdhal u noqdo wada shaqaynta ka dhexaysa labada wasaaradood soomaaliya iyo masar waxaan ka codsaday wasiirka sidii loo fududeyn lahaa dalkugalka ardada deeqda waxbarasho ka hesha dalka masar arrintaasi oo u ballanqaaday in si dhaqsi ah ay wax ugu qaban doonaan dowladda masar sidaana waxaa yidhi wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaai tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi goodax bare wasiirka waxbarashada soomaaliya ayaa sidoo kale u bandhigay wasiirka waxbarashada tacliinta sare iyo cilmi baarista waddankaasi masar in jaamacadaha soomaaliya iyo kuwa masar loo abuuro jawi heshiisiyo dhan walba ah oo ay markaasi ku galaan iyadoo markaasi la mataanaynayo labada dhinacba cabdulaahi goodax bare wasiirka waxbarashada hidaai tacliin sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay wasiirka waxbarashada dalka masar doctor daariq showqi oo ay ka wada hadleen sidii dib weegis loogu sameyn lahaa heshiiskii hore ee dhex maray soomaaliya iyo masar iyo in kaalin ay ka qaadato tababarada macalimiinta soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada waddankaasi masar mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay shir looga hadlay horumarinta ganacsiga oo ka dhacay waddanka jabuuti sida uu ku soo warramayo wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama dalka jabuuti mikael cabdirashiid barre
wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga ee warshadaynta jamhuuriyadda soomaaliya daahir cabdi cabdulaahi iyo weliba sidoo kale wakiilka midooga yadhub u fadhida soomaaliya faadimo cabdulaahi maxamuud iyo xubno kale oo ka socda guriga ganacsiga ee soomaaliya iyo sidoo kale guddiga ganacsiga ee soomaalida ah ayaa waxa ay ka qayb galeen shirweyne ballaaran oo maanta uga furmay hoteelka kaambiski ee caasimadda dalkani jabuuti ururka ganacsiga adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano w t o kulankan ayaa waxaa looga doodayaa sidii dowladaha soo koraya ay qayb uga noqon lahaayeen ururkaasi iyaga oo la eegayo dhinacyada ammaanka horumarka iyo weliba ganacsiga intaba waxaana wadamada iminka qiimaynta ku socota ka mid ah wadanka soomaaliya oo isagu laf ahaantiisa kasoo kabanaya burburuu ku jiray muddo dhowr iyo labaatan sannadood islamarkaana shacbiga soomaalida ay noqdeen kuwa si weyn uga dhex muuqda dhinacyada ganacsiga waxaa goobtaasi ugu horeyn ka hadlay madaxa ururka ganacsiga adduunka ee w t o waxauna sheegay in wadamada geeska afrika ay qiimeyn ku sameeyeen shirkanina uu yahay shirkii labaad ee lagu qabto geeska afrika isagoo oo tilmaamay in shirkii kan ka horeeya lagu qabtay magaalada nairobi waxaa goobtaasi sidoo kale ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed oo isagu shirkaasi shirgudoominayay waxa uuna soo dhoweeyey dhammaan madaxdii kala duwaneed ee shirkaasi ka qayb gashay waxa uuna sheegay in dalkani jabuuti oo isagu horumarka ugu badan ku gaaray dhinaca nabadda ugu dambayntii wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda soomaaliya daahir cabdi cabdulaahi ditorgo ayaanu ka waraysanay shirkan iyo ahmiyadda gaarka ee uu leeyahay soomaaliya isla maanta noo bilaaban haddii la yidhaahdo shir kale oo saddex cisho socon doona haddii la yidhaahdo saddexda bisha ilaa iyo lixda bisha bishan socon doono oona ku saabsan wadamada daneeya inay qayb ka noqdaan ganacsiga adduunka ama w t o waxay yidhaahdaan oo ururka ganacsiga adduunka ay qayb ka noqdaan soomaaliya saa la socotiin sanadkii hore bay sanadkii ka horeeyey sanadkii ka horeeyey ay dalbatay waxaa la fiirinaya marka sanadkan sanad kastaa la qabtaa sanadkan waxaa la fiirinaya wixii horumar ah ay samaystay shuruudo badan aa jiro waxaana yidhahdaan face one iyo face two iyo face three wax la yidhahdaa jiro faysaskii hore inaan ka gudubnay si naloo qiimeeyo mikael cabdirashiid bare raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti xuseen mikael cabdirashiid barre shir looga hadlaya iskaashiga horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka iyo cilmi baarista ayaa lagu soo gebagabeeyey dalka turkiga kaasi ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya brofesor cali sheekh axmed abuubakar oo isagoo madaxa hay-adda cilmi baarista bariga afrika ayaa faahfaahinay ahamiyadda arrintan ay u leedahay soomaaliya waxaa ugu muhiimsan qodobada ka soo baxay in laysku afgarsay labada bulsho oo bariga africa soomaalidaha ugu sii horeyso iyo bulshadan dalka turkiya oo dal weyn oo ilaa dhowr dal oo kale oo afkooda iyo dhaqankooda ay ku hareereysan yihiin calaaqadooda bulshadeed in la xoojiyo ayaa kow ah waxaa laba ah oo laysku afgarsay in calaaqada dalka turkiya iyo bariga africana gaar loo sii xoojiyo waxaa kale oo laysku afgartay bulshadan east africa nafteeda oo run ahaan aan inagu qayb muhiima ka nahay dalalkeeda oo dhan marka la yidhaahdo in iyagana si xoog leh laysugu qodbo qaybta laysku qodobka qodobkaasi waa qodob koobaad qodobka labaad ee run ahaan si xoog leh looga dooday waxa weeye waxbarashada labada dal ay leeyihiin khaasatan jaamacaadka iyo hay-aadka cilmi baarista si gaara run ahaan meel ku ka gaaray in iyagana si wanaagsan ay isu kaalmaysaan waxaa kale oo laga gaaray bulshadeenna meesha joogta khaasatan jaamacaadka iyo jaamacaadkooda marka laga gudbo ardadooda in iyo ardadeennana si xoog leh run ahaan waxbarashada laysaga kaalmaysto qaybta run ahaan aada looga dooday waxaa kamid ahay baamusariga turkiya aan la leenahay iyo baamusariga aan la leenahay waan ogyahay meeshu maraayo hadda labada dal laakiin guud ahaan aada la isugu soo qodo sharikaadka runta ah ee inagu leenahay iyo sharikaadka runta ee turki leeyihiin in kulamo loo qabto oo doodo loo sameeyo oo waxa weeye aan aad isu kaalmaysano waxa inagu aan leenahay oo run ahaan xoolo iyo moos iyo khudaar iyo malalay iyo wax kasta oon leenahay iyay u baahan yihiin in la xoojiyo oo ay arkaan kabasisiga ama xooga aan leenahay si fiican loo fahamsiiyo waxaa kaloo run ahaan aada iyo aada looga dooday siyaas faraha ama jaaliyaadka banaanka da- jooga sida labada milyuun iyo ziyaadada dadka soomaalida ee maanta yurub iyo america iyo australia ku nool
brofeysar cali sheekh axmed abuubakar oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista bariga afrika ayuu kaasi oo ka hadlayey shir looga hadlay iskaashiga horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo cilmi baarista oo lagu soo gebagabeeyey dalka masar oo ayna ka qayb galeen mas- waa dalka turkiga oo ayna ka qayb galeen mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka banaanbaxyo ayaa ka dhacay wadankaasi etoobiya qeybo ka mid a gaar ahaan gobolka oromada ay degato iyadoo dowladda etoobiya looga dalbanayo banaanbaxyadaasi in la joojiyo rabshadaha ka socda qeybo ka mid a dalka etoobiya dibadbaxyo ayaa ka socda ugu yaraan toban magaalo oo ka tirsan gobolka oromada ay degato dalka etoobiya waxaana laga codsanaya xukuumadda dalka etoobiya inay wax ka qabato rabshado badan oo ka dhacay qeybo ka mid a gobolada oromada ay degato ee dalkaasi etoobiya labadii bilood ee lasoo dhaafay in ka badan soddon qof ayaa lagu dilay gobolka benishanguul oo ku yaala xadka etoobiya ay la wadaagto suudaanta koonfureed dagaaladii halkaasi ka dhacayna waxaa ku dhintay toddoba iyo toban ka mid a ciidamada militariga dalka etoobiya ee dowladda federaalka halka kumanaan qof ay ka barakaceen aqaladooda dowladda federaalka etoobiya ee maamulada hoos yimaada ayaa sheegay in colaadda ay hurinayaan dad ka soo horjeeda isbedelada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee ka socda etoobiya oo uu garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed mas-uuliyiin ka tirsan dowladda etoobiya ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay in ka badan laba boqol oo qof oo lala xiriirinayo rabshadaha ka dhacaya qeybo ka mid a gobolka oromiya ee dalkaasi etoobiya warkii dunida aad kala socoteen raadiyo muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idinla socodsiinaya anigoo cali cabdulqaadir cali waa inaga inta waana subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegantahay afarta bisha laba iyo tobnaad ee dhiseembar sannadda laba kun iyo siddeed iyo tobanka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka raadiyo muqdisho tani warkan warka xiga ammaana allah aan idinku wareejiyo mar kale farsamayaqaan cabdisalaan yare